bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hamiinfayda dhugunsadyaala ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo ee idaacadda warsan singhayta wasiirkii hore ee maaliyadda soomaaliya waybowsa sheegay intii wasaaradda maaliyadda yeeta halbowlaga dalka shacabka magaalada baydhabo waybay ku hadaleena hadal shalay kubahi wasaaradda maaliyadda oo hayta intii albaabada landhaaba ganacsigahan iska diiwaangelina wasaaradda maaliyadda hay-adda qadariya deeq raashinga way bayaan qaybday boqolaal qoyse oo ka nool magaalada tanbaydhaba xaalad nolol xumo iyo hawajahadii dad barakacyaale ee ka nool xero barakacayaalka ee degmada bulaburta ee gobolka hiiraanga ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkigana geekiyo muqdisho hadeeriya wariigii shalay luku afduubadii duleedka magaalada muqdisho iyo waybalaa ka argay degmada afguuye uu soo kii hirin lugu ay gacmoba akhbaraadka banaanka dhugun sidyaal weyba ku mid ah hogaamiyihii lamaad ee kooxda daacish oo laka dili galbeedka ciraaqa qof xiradiisa kaleeyi bakistaan iyo weliba boqolaal qof oo ka dhamatay dalka colombiya
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
hamiinnamaa hadda u dhuguunsadayaal isniignaha galahay taaragdan iyo ka-eedanta lamada bilo abriil sanadka labada kun tomiyo todobada ka dhowaada warkiyo fisanga shacabka ka nool magaalada baydhabo iyo weybayo ku hadaleena hadal shalay kubahi wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed oo haytinti albaabada lanlaaba ganacsigii han iska diiwaangelin wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed faafaahinta warkan bishaar mayo mukhtaar iyo ninhaya
markii hukubahi wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya kaasi tii oo ahay inuusa ganacsatayaalka lankabaaqi inse dhaqsi layo iska diiwaangeliyahan xarunta wasaaradda maaliyadda taasay tii oo lebiyow warqad aqoonsiye oo ganacsatayaalkahe taasna ka salaysanta canshuurooyinka wasiirka wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed sheekh xasan ibraahim lugbur iyo weliba uuse sheegay idalay dingoosane shardadaasay tii in lagu hirow xaruntiyo taasoo amar husakasii ciidanka booliska
wali amar buuhkabiyaane amarkasyaane ciidamada booliska koonfur galbeed laanteedii ilaalinta canshuuraha turbataria wali amarkasyaane ini dukaankii warqadaas registrationka ee anhaysen ini laha hiru intaasaytii kureed idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo waliba mikrofonka la dhaga aday ganacsatayaalka baydhabo walin walku weydiinaya amarkaasayti wasaaradda maaliyadda kubahi oo uu sahay in canshuurooyinka iyo biyaan ganacsatada maxamed cabdiraxmaan weliba uuse kumadaya ganacsatada geeka la hadal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo walinuuse sheegay in amarkaasayti kubahi wasaaradda maaliyadda lukufadaay dowladda hoose howblaara dowladda hoose mayba hoos koose maamulka gobolka iyo degmada ayaa dowladda hoosiiya gooyo jirtay shatooyinka degmo kasta iyo gobol kastaba dowladda hoosiiya sharciji ahaay ganacsada maxamed cabdiraxmaan uuse kumada ganacsatayaalka goosaday shardadaasaytii wasaaradda kubahi laakiinse weliba uuse ka tilmaamay in yeeda eeta awoodo sababtan uuse ka sheegay in wasaaradda maaliyadda lukufadow in la xisaabtan yeela samayta dekedooyinkiina eerboorada wallaahi runtii wasaaradda maaliyadda barnaamijyadan iyo qaadahayta mayba barnaamijyo sharci maaliyadda iyo latama ah wasaaradda maaliyadda canshuuriya qaadase jaraan sida oo dekedaha iyo iyo maylarahays eerboorada iyo dhinaga kale abdiqaadir maxamed ganacsado baydhabo walin uuse warsangan sheegaye in waajib yeedeetah amarka kubahi dowladda sidaas daraadiyana iyo ka qasbanta haddiiyoyin ganacsatayaalka inyo goosadaan shardadaas abdiqaadir maxamed intaas si dowladda dhinideeba ku socod walmaaragaan duwaliibadaada dowladda jeba ku socod
se kastaba hata ciidanka booliskaha markii la karogiya ilaa yaata talaabo yoongaana kaasayto yohay in yo hiraan xarumooyinka ganacsatayaalka yoonhayseno warqaada wasaaradda maaliyadda eeda sheegday hay-adda qadarya weybaya deeq raashingan qaybiday boqolaal qoyse oo ka nool magaalada baydhaba xasan cali daa'uud iyo faafaahinta warkaninghaya
hay-adda qatar jaanati qaybtiya ka howlgalaasa magaalada baydhabo iyo maybageyka raashin geysiday ilaa kun qoys oo laxa ku xuli kaamamada kayaalan duleedka magaalada baydhaba raashinkiyo qiibiyan iyo maybaan iska jare bur bariis sokor saliid timir iyo caano goobta raashinka laka qiibiyaay iyo maybaha ku qiib galana guddoomiyaga degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin iyo wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed saadaana maxamed nuur caliyow maybaanka horeyntii meelaasootii ka hadalay gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin salaan kabacdi maygeedka sharafuuniga iguna kala qayb galna dood raashin oo maarane biyahayta hay-adda qadar jaarati ee kabiyahayta magaalada baydhabo taasoo maarane ilaa iyo kun qoys oo dadka hadadhow habarakacay ee maybuaha ee lasiyahay oonu arag dadka maarin tabar dorangeeka maarin magaalada baydhabo rogan oo laha kuxuli kaamamka may raas magaalada baydhabo dhatiya ee laha kuxuli taas maybuha haqiiq dadka siisan argaytan abaartageek maybuha iida maybuha andoronto dadka abaar saamayta ilaa iyo haan hor iyo haan hobolsa ilaa iyo labaatan iyo shan kun qoys ee maybuha ayaa cagcagaya magaalada baydhabo shaleediya marka dareema korto ee saamaynta guud ee may boohaya weldad may boohayadan dareema korto intaas may dabroogo cudurkee dabroogo biilaante may boohaya dabroogto maasha allah alxamdulilah heeda badan may booha walbiyan ciidanka mahanagaana naybaasuuna saas oo kale meelaasootii khudbad ka jeediyey wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed saadaana maxamed nuur caliyow uu soo sheegay marba hadii dhibdhii ini langu baahani wasaarad kasta iniyo dadaala maanta qofa ilaahay ahayn dhibaato bixin kara ma leh dadka addoommada ilaahay soo adeejiyey oo lambar koow ka tahay qadar jaarate waan u mahad celinaynaa dowlad ahaana qadar jaarate ugu mahad celinaynaa shacab ahaana ugu mahad celinaynaa dadka tiimo ka shaqeeya aftaax iyo tiimkiisa runtii qadar jaarate markii ugu horreysa ma ahan ay imaadaan gobolka baay wax badan ay kusoo noqonayeen waxaan maleynayaa howlgalkan maanta oo raashin qaybinta kii ka horreeyey muddo labaatan cisho iyo bal bil ayaa kasoo wareegatay haddana waxaan rajaynaynaa inay meesha kasii wada doonto runtii arrintaas arrin farxadna gelinaysa waaye waxaan dareemaynaa inaan leenahay saaxiibo markiiba haddii dadkeenna dhibaato ku dhacdo dadkeena haddii baahi ku dhacdo abaaro ku dhacdo saaxiibo markiiba noo soo gurminaya aan leenahay taasna farxad kale waaye hoosha aan ku jirno aniga waxaan ahay wasiirka waxbarashada iyo barbaarinta koonfur galbeed laakiin markii dhibaatada emergency noocan imaado nin walba maceemadi inka horreyday raashin noocan oo kale ayaa ka qaybayaas hay-adda qatar foundation balse kan yamayba ku duwanayay kii hore iyagoo kan soo isuku ku duwanayay walaaliyo horey ingiibayi jiraan islamarkaasna ha ku qayb galaan maamulka degmada iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed xaalad nolol xumiyo wayba wajahaday dadka barakacyaalka ee kanoole xero ka yaalaan degmada bulaburda ee gobolka hiiraanga bashiir cabdulaahi ismaan iyo warkan baledweynahan inku dare degmada bulabate waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka hiiraan waxaana ku nool dad kala duwan kuwa oo ka soo barakacay qaarkood deegaan hoos yimaada degmada bulaberde xaalad nolol xumo ayaa ku haysata xeryaha barakacyaasha ay ku nool yihiin ee ku yaala degmada bulaberde ee gobolka hiiraan iyadoo dadka ku nool degmada bulaberde ay soo wajahday qaarkood xaalada nolol xumo oo aada u liidata mid ka mid ah dadka ku sugan degmada bulaberde ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladaha nololeed ee ku haysta dadka soo barakacay ee ku jira xeryaha ku yaala degmada bulaberde ee gobolka hiiraan welna way taagan tahay baahidii abaaraha iyo markaas dadka duruufaysan ee haatan ku sugan gudaha degmada bulaburde dadka magaalada ku sugan ee barakacayaasha ay tuulooyin kasoo barakacay xoolaha kasoo dhammaadeen ayaa aad u fara badan oo magaalada soo gaaray oo soo buux dhaafiyey magaaladan sida aan kuu sheegay waa magaalo xirxiran oo markaasi raashinkeedana cirka uu yahay dhowaan magaalada beledweyne waxaa soo gaaray lacag loogu talagalay in loo qeybiyo dadka ay saamaysay abaarta ee ku nool deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka hirshabelle iyadoo degmada bulaberde ay ka mid tahay degmooyinka lagu talagalay in deeqdaas wax laga siiyo laakiin waxaa soo baxaya dhaliilo ku aadan qaabka wax loo qeybiyey marka laga hadlayo uqeybinta dadkii loogu talagalay mar kastaba waxaa jirta dad aad u fara badan oo cabashooyin fara badan ay naga soo gaarayso marka waxaana keenayso cadadka lacagta oo soo gaartay magaalada bulaburde oo aad u yar iyo magaalada oo magaalooyin kaleeta ka baahi badan oo tixgelinteedana aysan ka helin barakacyaasha ku sugan degmada bulaberde qaarkood biyaha waxay ka cabaan sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah webiga shabeelle ee dhex mara degmada bulaberde iyadoo ceelashii ay biyo yareeyeen cabdinaasir oo ka mid ah dadka deegaanka degmada bulaberde ayaa waxa uu ka warbixiyey ceelbiyoodyada ay biyaha ay ka cabaan dadka waxaana uu sheegay in dhibaatooyinka dhanka biyaha ay aada u adag tahay waxaana uu baaq ku aadan in wax loo qabto dadka soo barakacay u jeediyey ummadda soomaaliyeed waxaa xusid mudan ceelashii biyaha way gureen webigii markaasi waa uu isbedelay oo magaacuu noqday meel oo dhiiqa ah oo markaasi biyihiisa aysan ahayn mid xoolaha iyo dadka ay damci karaan dhammaanna ceelashii ayaa markaasi guray dhibaatada marka meelahaasi ayay naga haysataa waxaana jecel nahay anagoo baaqaasi ugu faaidaysanana ina markaasi dadka jaaridaha reer hirshabeelle gaar ahaan degmada burburte in markaasi ay sameeyaan gurmad xoog leh ay u sameyan dadkaa dhibaataysan ay walaalahooda haatan degmada burburte ku sugan degmada bulo berde ee gobolka hiiraan waxaa ka arrimiya ciidamada midooda africa gaar ahaan kuwa jabuuti oo ay taageerayaan ciidamada dowladda soomaaliya iyadoo degmada bulo bardo ay ka mid tahay meelaha ugu daran ee xilligan ay dhibaatadu daran hayso waxaana ilaa iyo haatan jira dhibaatooyin badan oo dhanka nolosha ah ku haysta dadka soo barakacay ee ku jira xerooyinka ku yaala degmada buloberde ee gobolka hiiraan iyadoo qiimaha raashiinka sida ay qaarkood ay ii sheegeen uu aada u qaali yahay bashiir cabdullahi cusmaan raadi warson baladweyne wasiirkii hore ee maaliyadda soomaaliya weyba uu sheegay intii wasaaradda maaliyadda yeeta halbowlaga dalka waa kumar kaleed bishaar mayow mukhtaaro faafahinta warkanin haya munaasabadu sixilka ka wareejiyay maxamed ibraahim fargeeti oo sahay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumaddii cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo sheegay in wasaaradda maaliyaddiyeedata wasaaradda halbowlagan ee dalka taasoo ka sheegay in wasaaraddiyeeda mar ay timeedeedan fayla wasaaraddan runtii waa halbowlaha maaragtay waddanka wasaaraddan waa wasaarad maanta la dhihi karo meel laga ambaqaadayay soo gaartay waxaana rabaa inaan u mahadceliyo wasiiradii iga horreeyey oo runtii iyaga nasirkooda keenay meel laga sii ambaqaadi karo marka waxaan u arkaa arrintan inay tahay arrin oo qor isu dhiib ah institutionna marka la dhisaayo hal qof keliya ma dhiso ee maaragtay waa laisu dhiibaa runtii waxaan halbowlo u ah horumarka la gaaray oo wasaaraddan ay gaartay oo inta badan aan laga hadlin runtii shaqaalaha wasaaradda oo isugu jira shaqaalihii dowladdii hore la soo shaqeeyey shaqaalo cusub oo fresh graduates ah iyo dad maaragtay khubaro ah oo waddanka maaragtay dibad intay u baxeen wax soo bartay haddana soo laabto waddanka master fargeti weliba uu sintaasaytiga daray intaan yoonay lamadii kun tomiyo inay shantii wasaaradda iyada leta system laka ogaado halka doolar meeliusa ka bahi marka waxaan kaloo rabaa inaan meeshan ka ka ka xaqiijiyo maanta sagaasha bishii abriil laba kun iyo shan iyo toban halkii doolar ee dowladda soo galay raad raac uu leeyahay waxaan rabaa record inay noqoto ma ahan wax cusub hadda aan bilaawayno sagaashii bisha abriil laba kun iyo shan iyo toban waxaa wada ku shaqeeya wasaaradda waxay ku shaqeysaa system la yidhaahdo financial management information system la yidhaahdo halkii doolar oo waddanka soo galay io la qarashgareeyey raad raac uu leeyahay documentation uu leeyahay marka waxaan rabaa in isla xisaabtanka maanta uun intaan inaan laga bilaabana laga soo bilaabo maalintaas maxamed ibraahim fargeti intaasaytii kadari hadalka kiishay welina uusa sheegay in yaraati fadeexadii dowladda iyoonay wasaaradda maaliyadda ee dhanaga bangiyada adduunka iyo ku qabeen aan iyadana hoosta aan ka xiriirno in sumcaddeenna oo internationalka ah kor u soo kacday haddaad fiirisaan sannadii lasoo dhaafay wax laga qoray oo wasaarad ahaan ama dowlad ahaan oo maaragtay warbixinadii lagu qorqori jiray ma jiraan waxaan aada iyo aad u adkeynay xiriirkii aan la lahayn international financial institutionka runtii world bank iyo i m f t iyo iyo african development bank islamic development bank intooda dhanba wasaaradda si gaar ay ula shaqeeyaan waxaana ugu muhiimsan oo maanta aan ku faani karno waxay tahay maadaama la rabo shacabka in la horumariyo shacabka waxa keliya lagu horumarin karo waxaa waaye in adeeg bulsho la sameeyo dalka soomaaliya xukuumadda xilligan yeedo ku bilaawatay weliba yeedaa muuqato tasubin yeedan ku horjeeda musuqmaasuqa wafduusu hogaamiyay ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga iyo geeka weybayo hadeerina magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahadi axmed guuleed wasiirka arrimo banaanka yuusuf garaada iyo mas-uuliyiin kaliya weybayo ka dhawaayana garoonka diyaaradda muqdisho booqashada ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga uusan kooy muqdisho la sheegay intii ujeedjeeta aan kuurgalowka xaalada abaareed arrimo bani-aadanimada iyo xoojiyowka shaqada mushaareecda iyo kaalmada iyo sii hayta soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga iyo wafdigu soo gaamiya iyo wayba xarunta madaxtooyada kala kulmeena madaxda soomaaliya wararka qaar ee waybayo sheegahaan inti booqashada ra-iisul wasaaraga ku-xigeenka iyo hordhacan eeta dareer la filahay inti bilan gudaasha uusa magaalada muqdisho ka kooya madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan oo furu doona saldhig militari turkiya ka dhisa hayta deegaanka jasiira kaasoo laga tababarow ciidamada soomaaliya turkiya ee saaxiibkan kubiin ee soomaaliya weybana hore aan ku qayb qaadatay shaqo reedan dhisawe arrimo bani-aadanimada iyo ana ka hirgeliyday muqdisho mashaariic shalduban sida dhismayaal jidad meelo walbarasho isbitaala weli warkii haminamiyo dhugun sidiyaalka guda jarna waryaxanad cali guuleed oo shalay kooxo lankaasaan ayuu ku afduubadeen dureedka magaalada muqdisho iyo geekwey baa uu soo hirhireen laaku helaya beer ka dhex taalla degmada afgooy ee gobolka shabeellada hoose mas-uuliyiin ku tirsan maamulka gobolka shabeellada hoose iyo geekawey baayoo hanwareejiyeena waryaga taliska ciidanka booliska soomaaliya way baana dhejiyey xarunta taliska gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali naja oo warbaahinta kala hadalay xarunta taliska ciidamada booliska iyo sheegay intii waryagan oo walandeersanayna maamulka gobolka yoha ku saareen beertii beerka dhahataala afgooya axmed xasan maalin taliyaga hogaanka shaqada booliskiya sheegay kiiska waryahanad antiyo dareerti tan i shalaya waaniyo sheegeen antiyo baarayaan ciddii ku dambaytay afduubkan waryagan la jeysadee weli xalad riboorkiisa waa la soconaysaan markii la hogaashay ilaa iyo hadla xaaladiisa waa la socon insha allahu saa uga xarmin aniga baaristiisa inaan xidlaan jecelan tahay dadkii dhibkaa geystay waa la baaraya waa la heli doonaa marka insha allah haddii ilaaha yidhaahdo qofku inta dembi gala haddii sidaa looga habo haddi soomaalida ilaa baa lagu wada baabayna marka insha allahu boolis ahaan anaga waa helaynaa kana xarmayna ilaa afarta ku dambeeya aan soo helno hadda xilliga la joogana haddii ilaaha yidhaahdo
ilaa iyo hadda macad sababta rasmiga ee ku dambaytay afduubitaanka najaysidii waryahanad saasoo kalena may oga ciddi shalay afduubati ee haddana beerta afgooya kuku dheh dabtee meelo warkaasi ugu kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hogaamiyihii lamaad ee kooxda aniskugaraso dowladda islaamiga ama daacish yaa la diliyey duqeyn kudhiidi galbeedka dalka ciraaqa ayad al jumaali yaa la sheegay inti laka dili meel ka dhow dega degmada alkeem oo ka dhow xuduuda suuriya siduu is xaqiijiyay telefishinka iraaqa diyaarado dagaalka iraaq ayaa la sheegay intio fuleen intio fuliyeen howlgalka inkastoo yas rasmiya laning ogayna taariikhda uusa dhihi weerarkaasa booliska bakistan yaa sheegan antinka yaraan labaatan qof uuse dili qof mada ku haaya imeelyo ka cibaadaysadayeen dadka suufiyiinta e ee gobolka bunjaba booliska magaalada sangoda ayaa hireen qofkaasa la rumaysanyay anti uuse mas-uul ku haaya dilalkanga waybaya sheegan anti abdul waheed oo mada ku haaya imeella ka cibaadaysada oo kayaala tuulo magaalada kubasan uuse hirtiisan ku weeri halhal antio qolkahanka galaan horanti usanis daroogayna oonka weerarna baangadi itooreya dadka meelo degan ayeen yeensheegan t v-ga bakistaanka yaala anti usasi roogtee anjardeli dadkaasa ko ku mid ee afar qof oo dhaawacyaha ku direen dilalkaas iyo waybaayo sidii walan dhiyan ku wargeliyeena booliiska aan ka dambayntiina milatariga dalka colombiya waybayo sheegan antiin ku badan lama boqol iyo konton qof iyo ka dhammadeen kureed markii dhoobaha akabate dadkan oo ka nool ayeen magaalada mokoa ee koonfurta dalkaasa war qoraale oo ku bay xafiiska milatariga saasoo kale laga sheegay intii ku dhowaad afar boqol oo qof iyo ka dhaawacmeen masiibadan meelo boqolaal kalena weli la waayisanyey kumanaan qof oo ku mid ee kooxo walaa samata bixiyow iyo ku qeyb qaadahayeen gurmadka lakajara badbaadinta dadkan oo la rumaysanyantiyo shaanti emalada oo eed anhung taasoo sababtaynti jidadka dhangyo hirimanga madawenaga dalkaas colombiya iyo meelo masiibada ku dhiidika ka dhawaajiya xaalad degdege warkii hamiinama dhugunsadayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo kulo dareertan hamiinamaadan surunkanganinkege warkaano shur ismaaciil axmedeesin la dareer siyaasi saalax qaysna farsamaynti warkan kalamida reedanku kulumaana sidaasiyo nabadgelyo